the hits.
If all of the kings had their queens on the
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado ka bisha janaay sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa kamid ah dhalinyaro dalka jabuuti lagu guddoonsiiyey shahaadooyin u ogolaanaya in ay ka shaqeeyaan shirkadaha yaryar
shucuurteeda maanta aad iyo aad bay u sarraysaa maadaama waxaan noqonnay qoladii ugu horraysay ee maanta shahaadada lagu siiyey ee la aqoonsanaaday inay xisaabiyo buuxa yihiin oo ka shaqayn doonaan insha allah hadduu ilahay dhahdo shirkadaha yaryar ee jabuuti waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay wacyigelin dhanka waxbarashada ah kaalimihii sugaanta iyo ciyaarihi ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
golaha wakiilada ee maraykanka ayaa si rasmiya aqalka sanadka ugu diray qodobada maamuska xayuubinta eedaha loo haysta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee la xidhiidha xidhiidhka ka dhexeeya kicinta inay xooga bishan horraanteedii aqalka kabitaal hiil ku galaan taageerayaashiisu sharci dejinta aqalka hoose oo noqon doona dacwad oogayaal marka la eego eedda maamuska xayuubinta ayaa sida caadada ah socod ku tegay madasha sanadka fiidnimadii isniintii si ay ugu gudbiyaan qodobada xildhibaanka hogaaminaya oo ah jamie raskin oo laga soo doortay gobolka maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhankaa trump isagoo sheegay in trump uu si daran halis u geliyay ammaanka maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda xogayaha guud ee qaramada midoobay antonius guteres ayaa isniintii ku baaqay olole tallaalka xanuunka covid nneteen oo xooggan islamarkaana dhaqsaa oo laga sameeyo dalalka horumaray iyo weliba kuwa soo koraya isagoo ku booriyey wadamada qaniga ah inay tallaalkooga dheeraadka ah u diraan dalalka saboolka waxaana uu ka digay haddii fayrasku uu isbedelo in ay suurtagal tahay inuu adkaysi u yeesho tallaalka cusub ee hadda la sameeyey guteres ayaa sheegay in wax soo saarka tallaalku u baahan yahay in si wax ku ool ah loo miisaamo hadalkan xogayaha guuda qaramada midoobay ayaa imanaya xilli tirada dhimashada dadka adduunka ugu dhintay xanuunka covid nneteen ay kor u dhaaftay laba milyan oo qof islamarkaana tirada la xaqiijiyey inta uu ku dhacay ay ku dhowdahay boqol milyan oo qof sida ay xustay xarunta xog ururinta ee jaamacadda johns hopkins
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunidana la socodsiinayay aan ku bilownay koox dhallinyaro ah ayaa ka mid noqotay dhallinyaro dhowaan wasaaradda maaliyadda jabuuti ay guddoonsiisay shahaadooyin la xiriira xisaabiyanimada taasi oo dhallinyaradan u ogolaanaysa inay u shaqeeyaan shirkadaha yaryar ee jabuuti qaar ka mida dhallinyarada shahaadooyinka la siiyey ayaa u waramay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax asalaamu calaykum raxmatullahi barakaat magacayga waxaa la dhahdaa maxamed cabdilaahi wacays waxaan ka qayb galay qolooyinkii lagu siinaya shahaadooyinka xisaabaadka ee shirkadaha yaryara jabuuti shucuurteeda maanta aad iyo aad bay u sarraysaa maadaama waxaan noqonnay qoladii ugu horraysay ee maanta shahaadada lagu siiyey ee la aqoonsanaaday inay xisaabiyo buuxa yihiin oo ka shaqayn doonaan insha allah hadduu ilahay dhahdo shirkadaha yaryara jabuuti gaar kaloo leeyahay iibkoogu ay ku timan tahay konton malyuun iyo wixii ka hooseeya marka waa shirkadaha dhexdhexe ee aan waaweynka ahayn ee hadda soo koraya dhaqaalahoodu iska meel dhexaadka yahay waa shirkadaha dhexdhexe ee waaweynka ahayn ee dhaqaalahoogu hoosu yaallo ee xisaabtoodu ay yar tahay ee faa'iidadoodu ay iska yar tahay een xisaabaad lahayn fiican ay lahayn ma garatay dad la shaqeeyo dee in shirkaddii la kiciyo annaguna saan u dhisno oon insha allah hadduu ilahay dhahdo la shaqayno la eegno waxay u baahan yihiin aan kala qabanno xagga cashuuraadka hadday wax ayna si ka yihiin aan ma garatay la qabanno hadday wax doonayaan inay ma garatay inay dacwad dhiibtaan amba wax laga dhaadhiciyo inaan jihayno caasho bari cumar waxaad ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ay ku guulaystay shahaadadan wasaaradda maaliyaddu ay bixisay xisaabaadka dareenkaaga iga warran hadda waxaan ku ohan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaat magacaygoo caasha maanta farxaddaydu ma qiimeyn karayo presidongeena ismaaciil cumar gelina waan u mahad celinaynaa iskagaa maanta noo gartay inuu diploomana inuuna siiyo diploomadan kontaabalka dee shucuurteeda sidee kuugu qori kara waa farxad alxamdulilah baan leeyahay ilaah baan u mahad celinaynaa waalidkaygana waan u mahad celinayaa waad mahadsan tahayna adigana insha allah de waan dalaali doonaa waxaan wadda ka qaban markii hore ma shaqaynaysa mise hadda kadib baad leedahay shahaadadan shaqo ii sahli doontaa markii hore waa shaqaynay laakiin kontraaga iga dhammaaday ahayd ibikan dib shaqada u qaban doonaa shahaadadan baa de ibika shaqa waddanka iiga furi doonta ilbaab kasta ii furi doonta aan shaqo ka qabsado ka waran xisaabtu waa sheeko madax xanuun dumarka ma ku fiicanna xisaabta mise
en fait waa inaan la ogaado hadda waxay raggu qaban karaan inay dumarku qaban karayaan marka xisaabtu madax xanuunna maahayn waa waxaan soo barano yaraan ku soo baranay waan qaban karaynaa ragga isku midun baan nahay de waxay qaban karayaan baan qaban karaynaa okay thank you magacayga waa ibraahim aadan maxamed wallaahi shucuurkii maanta shucuurkeena maanta maalintii maantan aad iyo aad ayaan ku faraxsannahay leanno shahaadadani shahaadada oo taariikh galaysa waa maalin taariikh galaysa shahaadadan aad baa looga baahnaa waddankiiba wuu ka baahnaa dowladdiiba u baahnayd annagana waan u baahnayn leanno dhallinyar sayna oo shaqlahaan ku jirta ay jirtay shahaadadan iminka waxay noo dargelinaysaa shirkadahan maaha saan shaqo annaga u abuurano weeyaan magacayga degan cabdalla casuuwi aad baan u faraxsanahay alxamdulilah maanta waa maalin khayr qabta agramoogii baa nala siiyey kontaabal agariyeega insha allah khayr badan baan rajaynaynaa hawl badan baa na sugaysaa insha allah ilaa nala garab galo shirkad haddaan shirkad anugu leeyahay oo kale oo aan haysan xisaabiyo fiican shirkaddeeda imsaa khasaara u iman karay
imsaaq khasaaraha ku iman kara horta waxaa la idhaahdaa ninka garanayn professionaalka qiimihiisa khasaarahu intuu leegyahay ma- ma- ma garto marka anagu professionaal baan nahay dowladdaanna aamintay waraaqad baa nala siiyeyna lagu aqoonsan yahay marka wax weyn waan qaban karaynaa haddii nala aamino shir- shirkaddan wax badan oo isbedel waan u samayn karaynaa dhaqaalaheega kor baan u qaadi karaynaa waayo khibraddeedii baan haynaa marka insha allah hadda waxaan ka rajaynaa shirkadu inay nala shaqeeyaan Ee, ma u malaynaysaa inay jiraan shirkado dhibaato ay u keentay dhaqaalahooda xisaabiye wanaagsan oo is haysan aha xoog inta badan dhaqaalaha waxaa hoos u dhigaa shirkadaha waxaa hoos u dhigaa dhaqaalahooga waa dada khibraddii lahayn oo loo dhiibaya marka in shaqadii si fiican oo iskuguma daba dhacayso wixii loo baahnaa soo saarkii loo baahnaa ma soo saarayaan meeshay shirkaddu ku liidato ma garan karayaan waa- waa maadaama dee khibrad u lahayn anagu markaa shirkadahan insha allah waxaan ka- u rajaynaynaa inaan dhaqaalahooga sare u qaadno nala koraan inta anagu koraynana shirkaduhu ay koraan oo dhaqaaluhu waddankuna wuu aad u koray insha allah waa la isku wada xiran
siciid jaamac xirsiye oo lagu oonaaleyso siciid geyidh baan ahay waxaan u faa'iidaynaysaa oo magaranaysaayey in een, qof kastaba amba dee een, uu dhallinyarta magaranaysaayey een, sh- shaqo magaranaysaay fursad ahaan een, aan ka helno aa abuurto marka haddii shahaado lagu siiyo waxaad aqoonta u lahayd sidee shaqo loo abuuri karaya waxaa loo burburinayaa shirkadihii oo dee magaranaysaa u tegno een, la sha- la shakaysanno oo dee magaranaysaa dhigaleeda magaranaysaa cusub ee, maray een, magaranaysaa labaatan- laba kun iyo labaatanka een, afka qa- agsi kelmid magaranaysaa ku maray een, xilka sideedaad ku maray een, ee, kolley way u- way u- way u- way u dheganugul yihiin oo way iska og yihiin marka insha allah magaranaysaa hadda waxaan rajeynaya inay soo dhaweeyaan haddii la dhahaa shirkadaas Ee, xisaabiyaasha ayagu ma leeyihiin urur oo sandika iyaga u gooniya oo mise waa madax bannaan yihiin oo kala madax bannaan yihiin imiga adigu waa markii horeysay waa sanadkii horeysay weeyaan insha allah waan isku tegi doonaa een, urur een, waan samaysan doonaa haddii la dhahaa magaranaysaayey ee, si dhaqsa haddii la dhahaa imse qof baa la siiyey maanta ee, nambarka ugu badan ee qaatay waxaa la siiyey afar shan qof baa la siiyey maanta Een, lagu- wax lagu soo lagu soo xulay magaranaysaayey khibradooda iyo magaranaysaa tacliintooda iyo waayo aragnimadooda ay u leeyihiin xagga xisaabaadka ay takhasus ku yihiin deji- dejinta xisaabaha nidaamka xisaabaha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwaasina waxay ahaayeen dhalinyaro dhowaan la guddoonsiiyey shahaadooyin u ogolaanaya in ay u shaqeeyaan shirkadaha yaryar waxay u waramayeen waryaheena jabuuti sagal siciid faarax dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta maysu soo dhowaana iyo maxamed xasan lafoole
magaalada laascaanood ee dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa arrimaha waxbarashada ayaa bilaabay barnaamij wacyigelin ah oo ay ugu tala galeen inay dadka ku wacyigeliyaan waxbarashada warbixintana waxaa inoo haya wariyahayaga cabdikariim olol dhalinyarada magaalada laascanood ayaa bilaabay kulamo ay dhalinyarada kaga wacyigelinayaan in aysan waxbarashada ka hadhin kuwaasoo booqda goobaha waxbarashada raxme maxamuud khaliif ayaa v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada iyadoo la hadlaysa waxay ka hadashay muhiimadda ay leedahay in goobaha waxbarashadu ay dhalinyaradu ku nagaadaan mawduucan maanta soo jeediyey oo ahaa heerka ama tallaabada ay leedahay waxbarashadu waxaan ku baraarujinayaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan inta muuqa iyo magacaygaba taqaanaba in ay waxbarashada heerka gaaraan ama ka dhabeeyaan hadafka iyo hiigsiga ay leeyihiin waxaan dhallinyarada caqabadaha haysata dhallinyarada soomaaliyeed waxay tahay oo waxbarashooyinka qaarkood ka reeba oo ay ka dhacaan laba midba way noqdaan qof waxbarashadii markii uu bilaabay doonayo inuu heer ka gaar uusan u soo gelin quluubtiisana aysan ku weyneyn waxbarashadan heer ka gaar waayo haddaad maanta doonaysid howl wanaagsan inaad qabatid dadku ma xasuusanayaan hawsha wanaagsan aad qabatay dadku waxay xasuusanayaan hawsha wanaagsan aad qabatay balse ma xasuusanayaan waqtigaad qabatay intuu leekaa because markaad waxbarashadii soo gelisad haddii uu hami dheer iyo ujeedo ka leedahay meel heer waad ka gaaraysaan dadkuna marka hore waxay u qaybsamaan labo qof qof ujeedo iyo qorsho leh iyo qof inta badan waxay wax u hagaagaan qorshaha iyo ujeedada leh waayo haddii aad leedahay qorsho iyo ujeedo aad u kala hayso buwaagta u qaadanayso aadan lahayn ma yeelan karti aragti aad ka miro dhaliso marka laga hadlayo goobaha waxbarashadoo kale gabdhaha iyo wiilasha waxaa hadda la sheegaa inay aada ugu badan yihiin bal ka waran goobaha aad timaadaan ee tirada gabdhahoo kale si weyn bay u badan yihiin dhibaatada hadda wiilasha la soo diristay maxay tahayna dhibaatada haddeer inamada uga soo daristay oo hablihii u badanayaan waxay tahay inamada soomaaliyeed qaar inay tahriib aadayaan qaar inay qabyaalada darteed dagaaladayna haystaa inay uga hadhayaan ama si aysan hamiba u lahayn saddexda midba uga hadhi karaan sanay adoo magaca ku bilaabaya bal iga horreyn dadaalka dhallinyar ahaan iyo muhiimadda gabdhuhu leedahay waxbarashada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fayse cismaan aadan joogo waayo waxaa layidhi laba qof ma dhargaan daalib dunya wa daalibulcilmi qofka cilmiga dalba ee isdhaha cilmiga dhigo oo dhammee ma dhammeeyo inta noloshiisa ka hadhay haddaad noloshaada ka hadhay cilmi dhiganaysid ma dhammaynaysid cilmi maxay haytay qofka isdhaha adduunyada ka heergaada oo guri dhiso kan dhiso waxaan qabso waxaan kale ee isdhaha adduunka soo koob waxyaabaha kaloo aad samaysa waxaa ka mid a wacyigelin in dhallinyarada lagu wacyigeliyo waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha gabayana waa tirisaa bal ka wareedoo nala wadaagay haa maxay haytay wiilasha iyo gabdhaha waxaan leeyahay mar walba waxbarta walow aan inta badan arko inay gabdhuhu ka dadaal badan yihiin wiilasha hadda waxaa nala bilaabay kuliyadda caafimaadka oo kale wiilal soddon ka badan ama maxay hatay gaadhaya laba wiil kaliya ayaa nala qalinjabiyey oo nagala dhaweeyay hadafka halka ay soddon gabdhood iyo ka badan ay ka qalinjabinayaan maxay hatay kuliyadda caafimaadka sababtoo ahna maxay hatay waa dulqaad la-aan ay u dulqaadan waayeen maxay hatay mar walba waxaan ku dhiirigelinayaa waxbarashada inay wiilal iyo gabdho labaduba wax bartaan waayo wiilal gabdhuhu maxay hatay khaasatan gabdhuhu waa maxay hatay dhumucda bulshada waa hooyada bulshada waxaa ka mid a gabayga ah aqoon waalaysiya iftiin ayatii nolol adoo agabsanaya iyadu kuu ulqabataa nasri iyo waxaa lagu helaa nolol nasteexaad aakhirana nafsiya naarta bay kala najaysaa in dhowaanahani ay si weyn u sii bateen dhallinyaro fara badan ay ka hadhaan waxbarashada gaar ahaan wiilasha dhallinyarada ayaa si iskooda u sameeya wacyigelin la xidhiidha in dhigooda dhallinyarada ay ka caawiyaan kuwaasoo qaarkood siiya talooyin la xidhiidha qaabka ay u horumari lahaayeen tala dhanka la xidhiidha waxbarashadoodana siiya cabdikariin olol v o w magaalada laascanood haatana dhegaystayaal aynu eegno xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta chelsea ee dalka ingiriiska ayaa shaqada ka ceyrisay macallinkii kooxdaasi tababare frank lambard lambard ayaa waxa uu kooxda leelinayay muddo siddeed iyo toban bilood ah kadib markii kooxda chelsea ay ka soo qaadatay kooxda derby county ee horyaalka heerka labaad macalinkan afartan iyo laba jirka ah ayaa shaqada laga ceeliyay ayadoo kooxda chelsea ay dhowaanahan la kulmaysay guuldarooyin xoogan waxay kaalinta sagaalaad kaga jirtay horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska waxaana sidoo kale laga adkaaday shan ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka oo ay ciyaarto kulankii ugu dambeeyey ee kooxda chelsea oo ay la kulantaen adeega lester city toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba macalin frank lambard ayaa waxa uu saddex iyo hal kaga adkaaday kooxda luton oo ka tirsan horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska ciyaar ka tirsaneed f a kaabka oo axaddii ay ciyaareen hase yeeshee ciyaartaasi hadda uma muuqato in ay badbaadisay macalinka macalinka kooxda chelsea ayaa waxa uu kooxda kula jiray qandaraas saddex sannadood ah kaasi oo hal sano iyo bar uu ka harsanaa hase yeeshee kooxda chelsea ayaa waxay go'aansatay in ay shaqada ka ceeliso kahor inta aanu qandaraaskiisa dhammaan lambard ayaa waxaa beddelaya macallinkii hore ee kooxda b s g iyo kooxda bulushi dortmund thomas tukhal oo u dhashay dalka jarmalka tukhal ayaa naftarkiisa waxaa dhowaan laga soo celiyay kooxda b s g ee dalka faransiiska iyadoo lagu bedelay macalin maurici bocetino oo horey u lelin jiray kooxda tottenham naadiga chelsea ayaa waxaa xil ciyaareedkan inta aanu bilaaban ay qarash gareeyeen lacag ku dhow saddex boqol oo milyan oo doolar waxaana ay rajo ka qabtay kooxda in xoojintaasi lagu sameeyey ay kooxda u horseedi karto inay hanato horyaalka brimier leaga hase yeeshee sida muuqata waxay hadda halis ugu jirtaa in xitaa aanay ku dhammaysan kaalinta afraad ee loogu soo baxo horyaalka qaarada yurub ee uefa champions league dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa caawa dhici doona kooxda crystal bales waxa ay matigeli doontaa naadiga westham leeds united ayaa waxay u safri doontaa newcastle united kooxda mancity waxay aadi doontaa naadiga west bromish albion halka kooxda southampton ay martigeli doonto kooxda arsenal ciyaartan oo ah ciyaarta ugu adag ciyaaraha caawa dhici doona labadan kooxood ayaa dhowaan unkulmay waxaana kooxda arsenal laga soo reebay efa kaabka markii saddex maalmood ka hor ay la ciyaartay naadiga southampton oo hal iyo eber kaga soo adkaatay waxaana ay saddex maalin kadib isku arki doonaan koobka horyaalka dalka ingiriiska ee brimier leaga ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda southampton sidoo kale dalka talyaaniga ayaa waxaa jira kulan aad iyo aad u adag waana kulanka dhex maraya kooxda inter milan oo martigelinaysa naadiga ac milan ciyaar ka tirsan kooba itaaliya kooba dalrey waxaa dhici doonaa dhowr kulan real valodrid ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga labante jerona iyo villareal oo ay is arki doonaan halka real batis iyo real sociedadna ay kulmi doonaan kulamo kale oo ciyaareed ayaa dhici doona habeen dambe banley waxa ay martigeli doontaa asonvilla ciyaar ka tirsan horyaalka brimier leaga isla horyaalkaasi kooxda chelsea ayaa martigeli doonta naadiga wolves fulham waxay aadi doontaa brighton everton iyo leicester ayaa kulmi doona manchester united waxaa martigeli doontaa kooxda shevel united horyaalka zeri aada hal kulan oo lagu waday inuu dhaco oo dhex mari lahaa yuventus iyo naaboli ayaa dib loo dhigay isla habeen dambe kooba itaaliya ayaa laba kulan ay dhici doonaan atlanta waxaay martigeli doontaa naadiga lazio yuventusna waxa ay la kulmi doontaa kooxda sbal dhinaca kooba dalreyna waxaa dhici doona saddex kulan zavia ayaa martigeli doontaa valencia osasona waxay aadi doontaa almeria reyo balacanona waxa ay la kulmi doontaa naadiga barcelona xubintii cayaarahana waa nageyntaas
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta xaqdhowr iyo farxiyo fiska
Papá, guud ahaanba dhegaystayaal waxaana taasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta taniya intaynu idaacadda mid lamid a isugu iman doona waa falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin shirwaco idila sidaa iyo nabadgelyo